Kulan muhiim ah oo looga hadlayay nabad-dhiska bulshada iyo la dagaalanka fikradaha qaldan ee sababa isku dhacyada bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado. Kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay-adda Tubsan xafiiskeeda Galmudug. Kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiiro, xildhibaano, ururada bulshada rayidka, dhalinyaro iyo maamulka magaalada Cadaad iyo sidoo kale marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa ka hadlay furitaanka kulanka agaasimaha Tubsan ee deegaanada Galmudug Axmed isagoona sheegay in kulankani qayb ka yahay dadaalada looga hortagayo caqabadaha jira iyo falalka isku dhaca ah ee qabyaalada salka ku haya ee ka dhaca deegaanada Galmudug.
fahamka nabadda iyo isku soo dhowaanshaha bulshada sababaha khilaafaadka keena iyo xagjirnimada ee ugu waaweyn doorka ho- hogaamiyeyaasha bulshada xalinta khilaafaadka iyo isu soo dhoweynta bulshada Een, doodaas waxay ahayd dood miro dhal ah marka waxayna kusoo gabangabowday een, si guul ah reer cadaado waxaan leeyahay waa mahadsantihiin Een, waxaanan kula dardaarmayaa inaysan halkan ku ekaan magaaladii ayaa maantay dadka waxaa indho u ah dadka magaalada jooga ganacsatada iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanka Een, waxaa la rabaa in la gaarsiiyo meelaha een, miyiga ah oo isku dhacyadu ay ka jiraan wacyigelin laga sameeyo waxaa la rabaa in bulshada la isku furo magaalo ilaa iyo magaalo si ay dadku u wada ganacsadaan Dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka Cabdixakiin Xaanshe Cabdulaahi iyo martida kale ayaa dhankooda soo dhaweeyay kulanka welina bogaadiyey sheegayna inuu qayb ka yahay dadaalada lagu horumarinayo nabadda iyo isfahanka bulshada dadka reer Galmudug.
nabad dhiska iyo isku soo jiidka isdhexgalka bulshada runtii iyo bulshadana isu timaado aad iyo aadaan u bogaadinaynaa meelaha dhibaatooyinku ay naga haystaan ayay ka mid tahay eh, nabadgelyadu hadda galmudug horumarkeeda kale runtii aad uu u wanaagsan yahay laakiin eh, meelaha ugu dhinasta kalena ay ka mid tahay arrimaha dagaalada soo noqnoqonaya deegaanada ka jira iyo eh, xasradaha ka kacaya dhulka miyiga ah marka program saas ku saabsanana noo keento runtii waa ku faraxsannahay annagana waxaa nala ka rabaa inaan madaxa inta shiilno aan aragti ka soo saarno looga gudbo konfalaktiga mar kasta ka imaanaya sida loo wada degan yahay waa marka in eh, laga leeyahay go-aama laga leeyahay odayaalka iyo culummada iyo amniga inay wada shaqeeyaan in eh, maamulka lala shaqeeyo waxaanad ogaateen haddaad aragteen dal hormaray wuxuu ku hormaray waa dowladnimada wuxuu ku hormaray in dowladda la taageero in lala shaqeeyo hal maalin oo keligeeda amniga iyo nabadda iyo dowladnimada lagama maarmo Eh, weliba annagu isaguna haddaan reecadaa nahay eh, waa lagu soo caana maalin marka waxaa la rabaa in la xoojiyo oo qof kasta meesha uu joogo uu eh, uu ka saaro eh, uu- uu- awoodda uu iska xil saaro